bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiin faylan weerarbaysan rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walbaysan ku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinnimo talaadaha galay tuuta aragtiya kee dunta tumi shanta bilo toddobaadda mud kun iyo tumi sagaalata qodobada barnaamijka kulanku warsan ee kheyr ee unimadoona siinkaay walibaa ku mid ah suldaan warsame oo uusa ku mid ayaa suldaanada ku jeedan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba usu ku hadalaya dastuurka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaala madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilasiis xasan maxamed laftagareen weliba usu deeray degmada elberd ee gobolka bokool haddaba ujeedada meeyo dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadaha diilaar weliba ku mid ah maalintii saddexaad magaalada baydhabo weliba ku dareera su'aalo weydiaya wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya magaalada kismaayo oo weliba lagu daafuraya tababar ku saabsan difaacowka shacabka ku nool maamulka jubbaland barnaamijkaasiin gudbi doona dhugunsiyaal ah taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan haddii la dhugunsiyaal oo nimada weliba ku mid ah sacdiya maxamed sheekh weliba waa gabardhabane oo ku nool magaalada muqdisho welibana shacabka soomaaliyeed ee koodsata iyo ina gargaar la hadeersiiya agaasimaha guud ee nadaafadda gobolka banaadir yaa weliba uu siinaya shacabka gobolka banaadir soonkamahadnagaya sida faylay u qayb qaadaayana bilicda magaalada muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan akheeraya unumada sinkaaya barnaamijka oo kule baasaaray waan sinadara sii doonay akheeraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada mada kudirta weliba oo aawi doonay saaxiibkayga maxamuud cali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordarata barnaamijka waliba saaray waan sinadara sii doonee anuu cabdirashiid axmed ibraahim rashka boy dhanka farsamadu waa saaxiibkayga maxamuuda siyatis iyo dhawiisana magaartis iyo nordareertaan kheeray weliba wada sinkilaa hamiin faylan qodobkan korey haddii aan aqowda dhugunsiyaal ah ururka qareenada ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba yogeega iyo dooradana eena gudoomiye gudoomiye kogaan iyo saasoo kale xogeeyaha guud ee ururkaasi ururkan iyo waliba la asaasay lamada kun iyo toban toddobadii walibana inta badan usu koolgala deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya inta badanna qareenada waliba iyo in ahaano inta badan iyona difaaco shacabka inta badan kasaana sharciga islamarkaasna aan baahan inay la difaaca haddaba margeega munaasabadaasay hogaanka landooradi gudoomiyaha guud ee ururkaasay cumar macalin abdi iyo waliba usa sheegay inuusa la shaqayn doono xubnaha ururka qareenada koonfur galbeed soomaaliya kureedna waliba meelasay ku hadale qaar ku mid a dadka ku qayb galay ee kulankaasi
maxkamada degmada maxkamada gobolka maxkamada afaan antisoda mahadkaso gudahan salaame mayka salaame heer ilaaliyaha antigurubdamada heer ilaalinta salaame kaaliyaashiya salaame guddigada garsoorka salaame asluubta dadku soodaan iyo martasharaftas bahal saxaafada antaasaan awaran assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh iyosan lahaa intaas kadib mayba mahadwiin laha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan kulmi beedahani kulmiya mahadwiin le intaas kadib mayba macnaha mahadlaha dadkii oo macnaha musharaxiinta iyo datarta maansii dari kuu dhismaan musiin eedan mahadsanyi may kale mahad aan mahadceliyey dadkii ing oday iyo dadkii ing oday intaas dhan mana aan mahadnagay insha allahu tacaala wanaagsan iyo aan wada shaqeyn doonna dhammaantii mana wada shaqeyn oo dhahaysa bahda asduudka iyo bahda garsoorka eedaha garsoorka intaas dhan toos aan wada shaqeyn doonna didaa insha allahu tacaala warkan badan dhammaantiin eeda mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatu llahi taala wabarakaatu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كتب ما يبالغ على inay wal khilaafan leeyahay aniga gudoomiyahayga iyo dhammaan intii xubnaadkaas ururun way ka sii balan qaadeen aniga mayayaa dadka wakiilku ayo muqdisho ama shabeellada hoose ururkood dhammaan xadiidka gareerada federaalka inay si faylan u hoojiyo maadaama gudoomiyahagay fadigii baydhabo ayaa mayayaa xamar inaa xadiidka si faylan wanaajiyo xuquuqdii la haayeen qareenada koonfur galbeed inay haddada iyo taasa falanqaadeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
ما سوق عليه السلام
كلكم راع وكلكم رعيل ضمانتي موسالة فينا ويكف ولا يمسوا الإسلام دكتور كتاب إن شاء الله تعالى ما يبهر جال إياد يعدار الصوبيان إلى إلى سبحانه وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما لمن محمد أولا طوي دكتور ما في خائنين في أبقاتنا طوي بل إن شاء الله تعالى كتاب قبل جوائي يعني تورسي عدالة عيدي oo maartay ku funaayay sida shirdoori oo kala idin sir cadaan oo dadaalan ya rijaal hoob oo dhaga baal ka soorto bay badanaadaan idin sir shaqeeyo aad badanaadaan هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله جدي قريب الجرسورك جدي قريب الجرسورك iyo gudoomiyaasha maxkamadaha iyo kaaliyaashooda iyo baxda suudka iyo ninkastoo imaanaa maqaamkii uu ka fadhiy dhammaan maybaadin lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu maadaama aan ku guuleysaday hogayaha guud ururka bareena koonfur galbeed ayaan mayba ka shaqeyn doonaa si maaragtay lindeefi bari horumar iyo cadaalad ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dowladoleedka koonfur galbeed ayaa ka shaqeyn doonaa ururka qareenada si lagu horumarin badi iyo baxda cadaaladda meel kasta ay ku joogaan ururka qareeno koonfur galbeedna bulshada soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed ahaan aada iyo aada ugu faraxsanahay waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi
anoo hayad hayad meel hayad nahan salaato wali horey tamiidu aan mayka salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaadu waa ahaan gaadi saxad oogu badatid anadoo magelayno wali akhriyaba quruwaysana laakiin mukamilaga badala antu hor yalankoodii sheekoy hakaanle ee ulmada waaweyn ah sheekadii socota yalankood noodhir mayahay walaalka horta ilaahay shaabta ugu leha jeeliya shaabta ugu leh iyo ilaahay hanuun jeeli aakhira madilaseedu dadka ilaahay raallaka nagadoo jinaadaseeda landogaga magalaba dadka dhanba dhallinyaradayu lanmidow ma jaro langaabag ma jaro lan oo dhaafee ma jaro lan adag may tilmaamay dadka dhan lanka ilaahay raallaka nagada isku jinsigoo leyo dhallinyaradayu gawiliniley wal astaan akada oo la tilmaamama la haaniyo alanii darya مدرسة هاي لا قاوم جنوب قلاو لا جلاء جنوب قلاو لا نافع مقلاو هاي غوري درفنا هاي أنت لا أحبوه الشيخ يا دغري الشيخ شغل يقول أنا ما جرى أنا ما جرى ده ما تتنبأ لك نعمة هاي أنت أنا قلت أقال السكلا ولا فهمي فاتنا أضمنا غير الله فاتنا أضمنا من ذو مجال لا صور دور مجال يلا كل جيت كافول لكن لا هي قالت أنا كل دم لا من ذو ما مجرب حتى ما يدوم أو شانك ilaahay raxmaanha umradaanu mahdeertay oo ka noolayna adduunyada qorshe dhallinyaro oo maamul la dhasaaba dhallinyaro isdooradaasay arbahoyn waa niigu sugu waa niigu sugu dagaalka madumay ku codsaday sidii wado karaamadii aragna dhallinyaradu dhallinyarada booskayn banaayo dhallinyarada booskayn banaayo dhallinyarada haddii la doorsaday ihaan fala doon may ku codsaday sidii la siin dooraday anig ogdan dhallinyaradu hadda qarnugu roog wali ableba u badanta sabal malla garab qadayin ismiin badatin hataga tabar yarin sadii anna qolay ganta ku qabada oo konto jara aan hadda sadiin hooban hadda san iska darmaday oo iska daraa waan boqol jaraha sabarka barada ولئن من لسينيب أنك تغرف لأن في إلهي جيلي كهجا من أمته وقتي هلا جيك سومالي قبل ما يلنا الديار قروي سدا كفر قلب دور شدي قلا وسيرو سيرو كمان ما تيان أرجع كل اللي دليل لها شديد الضبط أم يلك بصاق أرجع أنت كأول دليل لها كفر قلب ولا كلا تلي واحد كي هكلا تلي أمر شيء على داري ما يصير كدر دار ما سدا أصلا نصيبك هلان الدنيا صباح تبلا وهلا الدنيا صباح تبلا وهلا ilaahayna hamaana garabkin gala walayda isii dhiibi sidii ilaahayna annaka ay isiina karaamadiinka sidaadaasa ka shaqaya hooba ka shaqaya waa taan hasan marxalad kale kooy doontee dhallinyarada way mar waayo odayaasha ka wareejinaa ilaahay arrintoon walaa walayn ilaahay dhiiyo la bani aadam waa dhiibi karoo kuma jaro
adduunyadu horumartay adeegsha la food waay anku dubdheeda la qabsay atmka iyo mastarkaarada ee i b s banka akaan ku furay i b s banka irid walbo aad suranta adlay ku foofsay beesada ad oo isticmaalasa i t m-kii mastarkaarada i b s banka i b s banka inta la helay abaad badana dhammaaday oyo ku mid ayiin helkayse beesanka dira iyay walaha afjari iid hortiyeewaa la alaab malaysaday akaanka beesa inka jarta isticmaalshanna ma ogooda helkii warmanka dira kor hodhownka shilayto inta iriidu nool i b s banka akaanku furay akaanka beesa ka jarta ini adakaashata ambo ilbirigsyaal gudaasho iyo helka ini beesan darta ariiri hoanka jarti i b s bank hadda akaanku furay oo qaado i t m-kii mastarkaarada i b s banka oo isticmaal adeega shalce dalmar kaafiya iyoonay weliba kulmiye adeega i b s yama baada ku helo kortaa magaalada baydhabo mashiinka lan isticmaalo mastarkaarada sacdan kulabata beesada yamay baadan ka hagaaga kortee hotel horyaal ee magaalada
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee dararta waliba awooda singalaha miinfayn cabdirashiid rashkabo iyo barnaamijka saari waana sinadiraysa kheeraya dhanka farsamada mahmuud waliba awooda singalaha miinfayn maalintii sidaad magaalada baydhabo waliba ku dareera barnaamijka lankamagacaawo isla xisaabtanka walibana su'aalo badan la weydiihaya wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkaas inta badan waliba ka qayb galay ee qeybo shara duwan ee bulshada ku nool magaalada baydhabo oona su'aalo shara duwan weydiihaya wasiirada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba maalintii saddeaad oo geega barnaamijkaasay dareere markii uusan dhammaaday weliba warbaahinta la wadaagaya wasiirka warfaafinta ee koonfur galbeed soomaaliya waasasan cabdi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه، وليبا مرها إن مالكتي ست حال وواقع استحساب كنت دولتي تدوينها كونفور قلبات سوماليا ودولة كونفور قلبات سوماليا وواقعي لحضاقي فرانسيسي يفوتي ولينا قيمين في كسوق جراها لحوين عبد العزيز لفت كرين ورئيسي ولدي وزير كتير لما دعابي waxyaabaha aan ku soomi dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya si oo naysa in dowladda ku teginsata ama ku dhugansata aragtida iyo fikirada dadweynaha reer koonfur galbeed Soomaaliya waana tilmaama wala dowladda ku soomi waxyaabaha iyo aan aragaa in dowladda ayna iyo dowladda ku taliyaan muwaadin muwaadinad kas muwaadin kastoo reer koonfur galbeed Soomaaliya wali ku baahanaa inta barnaamijkan dareerad inuu xuquuqii qaadada iyadoo geekna ilaa siid wasiir hor fadheedeen dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan reer Baydhabo taas haa tukana maalintii shalay hay'adda midii wasiir ha fadheedeen maalinta bariya in ilaahay idin sheegay siid ama sagaal wasiir wax fadheedo doonaan si oo dhegin sidaan fikirka ha ku bahawda dadweynaha reer koonfur galbeed Soomaaliya oo dowladda sawka ee kobciyo ka dhaqaalaha ee iyo nito horumarinta arrimaha bulshada Itoobiya aan oo la qeyb gal iyagoo madanka damboytan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya furitaan sheeyay uu safuri madanka damboytan uu saameeyay gurigooda
kawaadir primary and secondary school dugsiga hoose dhexe sare ee kabaadir tini badan iskoolkii bulshooysinkeediyaani kawaadir primary and secondary school ah cabdikol sheylideeri kalaylisiya baawadiis kukaha fidhiga walbarashonkooya dugsiga hoose dhexe sare ee kawaadir keedkii ilmugu kolbadhinigoo laku feedadow kabaadir primary and secondary school kula lahan abaaguli kini lah diyaariyaay koy arag walbarashooda kaamilka ahoo lakiinka diyaari kabaadir primary and secondary school korhor ho kedintay miilkooban yaalanka ketonti abdalla koy awlaada kawaadir primary and secondary school kawiirnimi wallan bare kasanshooba ma jaradaayaan agoonti owasi keefiyaaya kawaalaha kala deer owlaada way ku dhisee barashooda diinigii imaadiga kabaadir primary and secondary school maykinka diyaaraha maalimin khibradii aqoonban leh maadooyinkiio dhikaayaan haddana maskan furano maasha allah ay maalinnimaadiyo muddo badagnaha ka guda jareen huulo maalinnimaada maadii diini ini maskanta ka shubaayangna muruganka jarna meelo wal dadka baraayango mukutabaayo sheegay ini maalimiinta kinka diyaar ee kabaadir bare
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsana ku guda jirnaa barnaamijka waliba saaray waan siini dareysay ano cabdirashiid axmed ibraahim rashka boy dhegeystayaal saadiyo axmed xaashi waliba gabar dhibane ee ku nool magaalada muqdisho ee waliba ay ee, la kulantay ee, een, tacdiye ka dhan ee kufsi ee, waliba hadday codsatay inay gargaar een, la hadiirsiya haddaba saadiyo mar warbaahinta la hadali ee la dhugunsada waxaa magacayga waxaa yahay saacadiin maxamed xaashi Een, labada kun iyo sideedii ayaan ka qaxay magaalada muqdisho waxaan ku qaxay saldhaab xerooyinka kenya waxootiga Een, xerada dhagaxley la yiraahdo xerada dhagaxley waxootinibaan ku joogay habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa igu dhacay shil shilkaasoo ahaa shirdil iyo faraxumeen waxba liima reeban kadibna dhakhtar baa layla cararay in badan baa dhakhtarkii joogay meeshii waan ku noolaan waayey wax caafimaad oo kamaana helin waxaa laygu yidhaahday waxaa jira in caafimaad aad ka helaysaa jabuuti dalka jabuuti caafimaad degdegaa ka helaysaa lacag baa lii ururiyey oo halkii baa layga soo ambabixiyey looyacaddan waxaa imaaday labada kun iyo koo iyo tobankii bishii koowaad looyacaddaa layga dawaangeliyey waxaa lii geeyey jabuuti iyadoo hay-adda USR iyo dowladda Djibouti ee maxay ahayd inay hogaaminayaan ayaa waxaana la geeyey kaam la yiraahdo kaam cali cabdi qaxooti labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa dhakhtarra lila doondoonay dhakhtar Djibouti ayaa liigeeyey doktorkii wuxuu yiri waan ka xumahay waxba kuma qaban karo xaaladaada caafimaadna way adag tahay hay-adda USR waa inay si degdeg ah dar saddexaad ay kugu dirtaa hay-addii UNHCR-na wax gargaar ah oo caafimaada kama aanan helin waxaan u imaaday hay-ad hay-adaha ay hoos tagaan oo la yidhaahdo in la yidhaahdo onaris onaris halkii jooga waxay ii qoran warqad ah in lay diro maraykanka caafimaad haddii la waayana yurubta lay diro tii nasiibkay way noqon weysay ninkii warqadda lagu qoray waxaa la dhihi jiray doctorka tomba waxaa nin dalka kenya u dhashay xagga baroktashanka dhoofkana u fadhiya ninkii wuxuu yidhi walaasheedii waan ku dhammaynaa wax kasta laakiin dacwadan kenya ka socota bedel soomaaliya in badan bay dagaalo ka socdeen sokeeye ah in dacwadaada xagga u wareeji dalka soomaaliya warqadda kadhig dacwadii iyo keen caalamka hordhigayaa si dagdaga caafimaad ku helaysaa laakiin warqadan dacwada way u adag tahay ma gudbin karo waan soo laabtay dadkii shaqooyinka ku shaqalaa nin ka mid aan u imid waxaan sidaa baa liidi wuxuu igu yidhi hayeelin hayeelin warqadaada meel bay gaadheen arrintaada way baxsatay wax la bedeli karana ma jirto dacwada siday ku ahayd walaashayda ku ahaato waqtigu isbedeli doonaa ninkaana shaqada u dhammaan doontaa waxaa laga yaabaa qolka in timaado kuwana ilaahay wax kugu soo diro oo waxqabasho halkaa ka hesho laakiin dacwadan ha bedelin dal aan waxba kuu geysanina hadhin waxba ii geysta waa isaga soo tegay go-aan waxaan qaatay ah in dibicilin repatriation aan samaysto dalka soomaaliya dib ugu soo laabto arrinkeydana uu daba dheeraada markaa ilaa toban sanay maraysa xaaladdeeda wax caafimaadna ma haysto ubad agoonna waan haystaa nin rabo ila dhashay oo aan la imaan taw kuu gargaarana ma jirto adeer aabba la dhashay waan isku halayna ma jirto aabbee wuu dhintay in adeer ma lihi dadkaas soomaali wax iga sokay ma garanayo lacag qaarana ii soo aruuriyey waa liisoo mabixiyey diyaad baa ii soo saaray aagaaddan ka soo dego soonfurtaan ku jiro dhexeed waa lila carcararay waa lii gurmaday digfeed baa lii geeyey dhakhtarka digfeed wuxuu yidhi waan ka xumahay waxba uma qaban karo dareenkii ayaa maqan kaayadii ma xigsan karo cafaayadii ma iibsan karo waxaan dursaarku ah walaashay waxaas ah dhowr iyo toban carruur haysato gacanteeda maran tahay marka in horta wixii igu dhaca waa igu dhaceen oo wax ii qora wax ilaahay soo agmarayna iguma imaanin waxaan socodsanayaa walaalahayga soomaaliyeed hadday gabar tahay hadday garoob tahay hadday marwa tahay wax walboo dhaco inaysan dalkooda ka bixin anaa baxay jabkaasna la kulmay cadowna ibdilay ku neefsoomay toban sana waxba qabsanin guursanin ula dalin dhaqaalo urursanin walaahi soomaalida u digaya meel kastay joogaan dalkiina ku gaajooda coladay dhacdo wax idin dhabo ma leh kaad ka qaxaysa midka una utagaysa idinma naxaayo idinma gurmanayo idinma naxariisanayo qardaana kaas walaahi soomaalida u jeedinaya arrinkayga waa intaa walaalayda soomaalida waxaan ku codsanayaa deeq iyo duco waxay yeeli karaan inay ugu caawiyaan ducada waa deeq ducadaba waa deeq laga yaabo markaan dalkayga soo galo inay duceeyo ducada ilaahay caafimaad igu siiyo caawa haddaan saxda bereen u caafimaad qabo ilaahay waa soo toosin karaa ducada ii muhiim ah dadka inaysan iloobin ducada xooga ducada ii saaraan masjidada layga duceeyo qur-aanka dugsiyada layga duceeyo cadowga dhibaatada ii geystay ilaahay dushooda uu ka dhigo qof soomaalida maanta wax ka tirsanaa ma jirto caloolxumo waxay ah midka sharcan ka qaxay ee waddankan ugu soo laabtay ee wada nabad qaba ee wada caafimaad qaba ee markaa arkay midkayga u sheegan waay way igu ereynaya sharcadaa carar oo lagu hadalku doonta haddaad nabad ka dhigo waad- waxba waad badbaadi lahayd wuu ilaahay kugu dhawa kugu qoraa laakiin adaa lagu hadalku doono waxaan codsanayaa dadka yaacaya oo iska fadhiya kaad ka caraysa midka dalaadhax ku fadhiya wixii igu dhacay kuwaana qaat toban sano haddaan guursado sharcan ruu dhahay wasiin lahaa mustaqbal waan ku waayey dhaqaale waan ku waayey caafimaad waan ku waayey waxaan doonaya walaalay soomaaliyeed inay dalkooda ilaahay u barakeeyo waddankooda ilaahay macnayso
axmed baabuurkan imbi arooskii udaykaan waa daaynayahan haye saaxiib haye haye
niyahow gaariga maba kacay maxaa ku dhac niyahow ordo makaanika nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid la eraw habayaato magahu ilow waliga alay hata fadas inaad cilid isku gelida baabuurka oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasaqaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaasa shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigayga wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filfiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantii eba intii babirka xamaaladaas iska labada hoobati lan dhugun lahayna dhaayo malailan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanahay bal aan arko shidaalkeeda
waayahay dhegeystayaal dhinaca kale wali baan la hadiray xamdi ugaas aadan oo eh, gabar eh, la dhalatiisa cadiya eh, wali baan aan ah, weydiiya eh, bal xaaladda inka dambeysay sacadiya iyo sasoo kale sidiyo hadda iyo an la tacalayaan xaaladeeda caafimaada marka allaha caafiya way xanuunsan tahay ma kaamilo haye
sababa waxa waaye waa waa waa waa ari- arrin kufsiyaa loo geystay ma fahamti haye marka jabuuti aan u dirnay waxaa looga qaban waayo jabuuti aan u dirnay jabuuti waxbaa looga qaban waayo ma garatay haye dib feeraan kusoo celinay dib feerna waxay tiri arrimahan waxba kama qaban karo haddii aad banaankaas aadi karto waa kuu qoraynaa warqad ah inaan caafimaad kuu dirno oo caddayna macnaha dib feer ahaana wax kaa qaban weyne haye
cadaynta digfeerna way haysataa cadaynta jabuuti way haysataa si kenyana way haysataa haye
marka hadda saas darteed waxaa hadda ay isbitaalka ugu jirtaa markii oo jirjiri loo geystay oo xoogaa maaragtay beeraha ay ka dideen marka hore madaxay ku dhistay markii wareegteedaba laga samaysay baa maqaamay gashay kadibna anaga beeraha kama aanan baarin way ku socotay xanuunka intee shurbadin baahaysay ma garatay haye caafimaadka marka usoo geeysa waxaa la yidhahda gabadha beerahana dhib bay ka qabtaa xoogaa keliyahana maxaa dhahaa meesha isha ka qaado sambabada aha xoogaa awoodooda way yar tahay ma garatay haye
marka anaga sambabada iyo feerahan ka daaweyneynaa mafaamino haye wixii kaloo caafimaada oo nii sheegnay oo xagga kaadidahana waxba kama qaban karno dareenka edir ma garatay haye marka maba dareemaysa marka saa darteed waxaa lagaa rabaa inaa u qaado meel alali meeshaad caafimaad ugu daydayi kartiin inaa la aadiin ma fahamtay haye ayaa idin dhahaa dhakhaatiirta joogta isbitaalka difeermea ha isbitaalka dijar oo hadda aan ku jirnaba waqti xaadirkan aad iyo aad haye marka alxamdulilah abow saasay wax u jiraan waaya bal walaasheedaa tahay sacadiyo een xilligii ayada dib ugu soo laabatay dalka soomaaliya goorma ahayd abow horta iyada dalka soomaaliya maray ku soo noqotay ma dhaweyn sideed sano adiga ma dhaweyn wallahi ma xasuusta taariikhdi kowdhe Haye.
laakiin way kusoo laabatay markay kusoo laabatay soomaaliya si dhaba uma ay joogin waxaa loo gudbiyey jabuuti si oo kale hadday wax ka qaban karaan Haye.
arrinkaas jabuutina ay gashay jabuutina waxba kama qaban karnay dheheen u n c r iyo waxay u tacwootay adiga arrin wa- kuwa ah wax ah oo ma sheegayo u n gataa lagu xoogay u n haye
marka ayagana caafimaad bay la doondooleen kulley waxba kama qaban ay karin banaankana waa isri waayeen marka saas darteed kulley iskaga soo laabatay muqdisho marka xag wax loogu qaban waayo hadda halkan waxayba joogtaa ee bisha ramadaanay kusoo laabatay muqdisho waaya marka ayada wax caruur ah ay leedahay hadda ma jiraan ha abo ha ha ha laba gabdhood oo agoona iyo wiil oo bahgaara saddex ciyaal ay qabtaa waayahay marka ayada hadda ma sharxi kartaa waxyaabihii ku dhacay iyo xilligii ahayd gogo wada taariikhda maxay laakiin etoobiya mar laga cararay ma xasuustaa waddanka soo gashay aada iyo aad dadkii cararay ay gashay adiga etoobiya markay xagga tagtay qaxootiya ee tagtay intaa dhibaatada ay la kulantay haween madoob ay usoo galeen ma garatay Haye.
bixinoo gudasidato waxaa ii soo gashay gargar madmadow ku labisan iyo gudub kuuskuusan waayahay marka isbitaalka digfair ee magaalada muqdisho ayaa hadda ku sugan tahay ee gabadhiina walaashaada waaye marka een, daawooyin oo hadda laidin sheegay oo gabadhan ee, caafimaadkeeda u roon yahay laidin dhahay ma jirto miha
waayo hadda waxay yidhahdeen reebta oo sanbabada iyo feeraha intaan ka daaweynayna ma fahamtay haye maadaama aad noo keentay intaasaan ka daaweynayna inta kalena uma aan awoodnaba inaan wax ka qabanaba marka een, ma jiraan wax qarshaad ah oo laydinku xiray daawooyinkaas ama
aboobow sariirtii iyo daawada waa lacag meelaa lacag la-aan meesha ku joogayna haye
hadda hadda kollay si loo keeno wax lacagana lagama qaadin laakiin kollay wax aruurinayaan ma garatay haye
malay bay soo ballaci doonaan waa sugaynaa marka adiga een, gabadha walaasheedaa tahay muqdishoaad ku nooshahay marka een, bal maxaad ugu baaqi laheyd bulshada hadda ku dhegaysanaysa iyo maxaad codsan laheedeen
wallaahi aboowa bulshada soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa un ducadaa nagu filan ma fahamta dee keliya lama daydayo ee qof walba wuxuu awoodo gabadhaa walaashayoo dhiban kii duco u awooday iyo kii daaqa u awoodaba Mhm.
intaas in baan ka codsanaynaa ilaana hadda wax kaloo sheegni jirin ama ka dhici lahaa ibadhow kunsana kaa weynaa
بوشرا بروستو امبارگر براس مقاید هنگورگ بوشرا بگی بورا نوایان boholahan aruursadaayaan برزی گبوکی لگارگاو biilil mehergelaayo بین فورا لیل بولی runga banka hasbandhegde برسی راشین کا کرسی bulshoy kooya ko bulqaad کرسی با راشین بوهلی مئے karyowka laka shalbariimeeya کوکگا بلای ہوبی hoo raashin ada ambogaaso ندیشی بریمه ambaahanaaytay weydiyaasi بوشرا انکسیدا ku bulqaasa kooya walaalayaal بالعدعی سورده nadaafadda bedinshayii alaabtiye si lahan suubiiba baahidiita berko gooyese raashiinke holahaasiin baaldhika oboobismiin kusugu doontana darasba anka beega maasan run habbatii hay aragdeena bulshoy habaha kooya bulshida borosta
waayahay dhegeystayaal qaybaga dhexe barnaamijka kulanku warsanaya ku guda jirna weliba hoosinkalaa kheeraya hamiin faylan barnaamijku waa kulanku warsana idaacadda warsan hor dareertan rashka boya saari dhanka farsamada saaxiibkayga mahmuud ee imaamada akheeray suldaan warsame oo usa ku jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waana ee afhayeenka guud ee odayaasha dhaqanka ee boqol eh, soddon iyo shan oday oo inta badan hadhisan xildhibaanada federaalka soomaaliya iyo weliba usoo ku hadalay dastuurka dowlad goboleedka ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo arrimo badan oo ay ku mid ayeen xaaladaha deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba mar usa arrimo hoose ku hadalaya eh, suldaanka iyo lidhugunsida sifada loogu qorayna aan kuu sharxo iyo qaabka loo disaan gareeyey waxaa loo dejiyey em, sideed iyo toban degmo oo ka kooban koonfur galbeed degmo kasta shan waa sagaashan shanta soo hartay hal baraabe maadaama caasimada cusub hadda ay tahay koonfur galbeed iyo hal marka maadaama caasimada gobolka ay tahay labana gobolka baay halna gobolka bakool shantaasna saasaa loo Eh, markii la fifiiriyey aan odayaashii fiirinay waxaa soo baxday waxay ka kooban yihiin koonfur galbeed qabaa'ilada hadda wax qaybsanaya markaas afartan iyo kow oday oo ayay ahayn dhaqano meesha fadhiyey waxaa soo baxday in qabaa'ilada qaarkood aysan hal kursi ama laba kursi ama mid lamid aysan helin tii ayaa waxay keentay in la yidhaahdo war yaana habkaan loo qaybsanin degma lagu salaynin maadaama dib ushiisiin hadda bahashan ay tahay En haddana en ergow wax soo dooratay iyo odayaal dhaqan bal hadda wejigan aan ku salayno hab kale gobol ama degmo ayaan ka samayno gobolla aan gobol aan u samayno baayo bakoolna waan isaacinay shabeel hoosaan isaacinay waa la kala reebay tirada sagaashantii baa qayb la kala qaaday sagaashantii marka la sameeyey wixii la kala sameeyey ayaa waxaa dhacday marka in bahash maadaama dib u heshiisiin ay tahay maadaama dib u heshiisiin ay tahay inay soo baxday qabaa'ilo badan oo loo baahan yahay in lagu qanciyo waxaa markaa timid in la yidhaahdo waxaa soo baxday system ah in la yidhaahdo waa in la helaa xubin sharafeed Eh, xukuumaddii waa isla hadalna odayaashii waxaa laysla qiyaastay markaas in toban xubnood oo xubin sharafeed ah in lagu daro si qabaa'ilada bushisiin loogu qanciyo qabaa'ilada qaarkood haddana iyadoo tii lagu jira ayaa haddana waxaa yimid pressure ah in la helo dumar kootadii dumarka ayaa meesha ka maqnayd in kootadii dumarka la helo qabaa'ilada markaas joogi afartii kowga oday dhaqameed ahaa markii la weydiiyey oday kastoo saddex le hal dumar inuu keeno inay yidhaahdeen annaga ma hayno gabar ma hayno ay ku adkaatay inay gabar keenaan ayaa waxaa la yidhi marka in la helo gabdhihii maadaama qabaa'il yar ay keeneen gabdho markaas in la yidhaahdo xubin sharafeedka hala kordhiyo si kootadii haweenka loo helo taas ayay ku timid bahashi in la sameeyo laakiinse waxyaalaha odayaasha koonfur galbeed ay kala hadleen madaxweyneyaalka musharaxiinta ahaa uu kamid yahay madaxweyne hadda joogo ayaa waxaa kamid ah in wax alla wixii daa uu waafajiyo dastuurka oo ay kamid tahay baarlamaanka inuu waafajiyo dastuurka sagaashan iyo shan laga dhigo dhanka kale boqol afarta sagaal miisaaniyad looma hayo budget looma hayo wax ayaga waxaa qaadanaya lacagtii maaragtay ummadda la siin lahaa qaarkood ayay ku baxaysaa si loo yareeyo marka miisaaniyadii loo yareeyo dhaqaalihii loo yareeyo danihii gobolkaana ku jirta waana gobolka ugu xildhibaanada badan markaasi marka laga reebo galmudug oo ehelsun wal jamaaca iyo laisku daray galmudug laakiin originally waa gobolka ugu badnaa xildhibaanada marka waxaan rajeynaya hadduu ilaa yidhaahdo inuu dastuurka waafajin joo- waafajin doono odayaasha dhaqankan aad iyo aad bay ugu shaqeynayaan in dastuurka la waafajiyo hadduu ilaa yidhaahdo sagaashan laga marka waxaad leedahay eh, maamulkan cusub ee hadda yimid waxaa mataqaana ka go-an macal odayaashooda in tirada lagu soo celiyo sagaashan iyo shan isla markaana la waafajiyo dastuurka wax ku qoran annaga maamulka go-aankiisa ahaa leh laakiinse annaga talaan ku siinay markii uu kaambeenka lagu jiray iyo markii laga soo baxayba waxaan ka codsanay inuu dastuurka waafajiyo uu ka dhigo boqol afar sagaal meeshuu yahay dastuurka sagaashan uga inuu dastuurka waafajiyo laakiinse maamulka iyo xukuumadda hadda jirta go-aankeeda ayadaa leh laakiinse odayaal dhaqan ahaan ka odayaal dhaqan ahaan ka koonfur galbeed odayaasheeda talaan ku siinay talada ugu fiican dhaqaale ahaan marka loo dhaho dhaqaalaha u sheegaraysan En, ah, haddii la yidhaahdo maamul ahaan hataa boqol afar sagaal xildhibaan way adag tahay naftirkooda sida gobol maamul goboleed le u yahay siay u fakshan gareeyaan waa adag tahay marka sagaashan iyo shan xildhibaan oo active ah qof kastana aadi kara golihii deegaankiisa laga soo doortay aadi kara ayaa loo baahan yahay Ay- waxaan rajeynaynaa inay taladaas ay qaadan doonaan hadduu la yidhaahdo Eh, sultan waxaa kaloo oo eh, baryahan ina soo gaaraya in xildhibaanada koonfur galbeed ay doonayaan in wakti ay ku darsadaan muddo laba sannadood ah ama saddex sannadood ah En, arrintaasi suurtagal ma tahay waktigan xaadirka la joogo idinkana raalli ma ka tihin maadaama aad tihiin odayaasha dhaqanka wallahi horta kii ilaahay waa gooni kii ilaahay waa gooni laakiin waxaan ka hadlaynaa en, annaga en, qabiil kasta horta waa gaar laakiin aniga oo kale markaan ka hadlo beeshayda xildhibaanadii hadda joogo waan jeclaan lahaa inay sii joogaan horta taas su-aal kama taagna laakiin waxaa ka horeeya wax kasta Eh, sharci ahaashaha sharci ahaashaha xukuumadda micnaheeda waxa waaye xukuumadda hadda jirto legitimacyga marka la fiirsho iyo xukuumaddii hore xukuumaddan legitimacy leedahay oo wanaagsan sababto ah tii hore waxaa doortay ergo iyo odayaal dhaqana laakiin xukuumaddan waxaa doortay xildhibaanaad soo maadaama xildhibaanadii way doorteen waxay leeyihin xildhibaanada mandate mandatekooda wuxuu ku eg yahay eh, waktigii eh, la doortay waktigiisu afar sanaa oo november taatu ila ihahdo so mandatekaas waxay ka dambeeyaan haddii ayagu u fadhiistaan oo extensiona samaysan ay dhahaan waxaa su-aalka imaanayso legitimacyga iyo jiritaanka xukuumadda naftirkeeda so xukuumadda ayaanan dambe ugu jirin in extension waxa la yidhahda ay ogolaato waa qodob xagga iska dhig annaga ka odayaal dhaqan ahaan annaga waxaa muhiimadeenin oo ah jiritaanka koonfur galbeed iyo inaysan damage soo gaarin micnaheeda waxaa waaya haddii extension la sameeyo aan ognahay damage inuu soo gaarayo raalli kama nihin extension in la sameeyo waan og xubna xildhibaanada qaarkood oo maaragtay odayaashooda ayaga maalintii la qoray isugu dambeysay kaasoo kalea laga yaabaa inuu extension raadinayo uu og yahay beri kamaal inuusan odayga meelu kasoo maro uusan jirin ama wanaag bu yaala ama tolkii ha ka dhex shaqeeya qas ha ka dhex shaqeeya ama odayga ha iska hor yimaadaan ama sifooyin badan ha dhacdo Ah, taas ayaa keenaysa inay xildhibaanadaas wareegaan extension raadiyaan sultan in ah, sida aynu la soconno in deegaanada koonfur galbeed waa deegaanada ugu qanisan dalka soomaaliya haddana had iyo jeer waxaan aragnaa dad kasoo jeeda deegaanadaasi oo ku xaraysan xerooyinka magaalada muqdisho garowe gaalkacyo ilaa iyo baydhabo ilaa iyo xamar meel kasta aad fiiriso xero qaxood ayaa ku taal oo ay ku xaraysan yihiin dad ka yimid koonfur galbeed In arrintaasi markaad aragtaan in oday dhaqameed ahaan in qalbigiina maxaa soo gala maxayna yihiin sababta dadkaas wax lagu qaban waayo oo deegaanada kibada loogu celin waayey meelaha hadda oo mataqaana al-shabaab laga saaray xataa maxaa inta loo geeyo ay mataqaana doodajin lagu sameeyo dadka waa wiilkan horta waa su-aal wanaagsan waana runtaada wax jira Eh, laakiinse waxaa la yaab leh aniga in soomaaliya in waxaan ka sameeyey abaa markhaadka ahayd program oo repartation program aan sameynay dejintaas markaan sameeyey waxaan u sameynay saddex kun oo qoys ah guud ahaan sideed iyo toban kun qof waaye qoyskii lix qof ugu yaraan ka kooban wuxuuna noqday em, one of the best kan ugu wanaagsan oo horna africa laga fuliyo ayuu noqday oo ribooriga laga qoran ognahay En, ah, dadkana waxaa la siiyey live staff waxaa la siinayay telefono iyo lacag baa la siiyey iyo alaabo oo ay beeraha ku fashaan En, ah, wuxuuna ahaa waxa yihahda pilot project aa loo sameeyey successful uu noqday laakiinse waxyaalaha ugu yaadka badnaa oo ah waxay noqotay waan la yaabanahay marka hawshaas wadnay waxaan sameeyey hay-adda markay ii wacday oo ja ay igu dhaheen waxaan rabnaa programka inaan sameyno ayaa waxaa idhaa waxaana tujuwaan u ahay eh, dadka koonfur galbeed waxaa haysan noo sheeg waxay dhaheen pilot project ayaan rabnaa shabeellahaas inaan ku baroobeeno shabeellahaas odayaasha waxaan wacay odayaashii deegaanka oo siyu madow buube shaako ay kamid ahayen tiradii ayagaa loo diiday ayagaa qaybsaday aniga uma qayba ayagaa qaybsaday ayagaa dadkii xerooyinka laga keenay systemkia lagu fuliyey islamarkaasa waxaa dhacday in hay-adihii u-n-ka loo tago oo ay u tagaan dad dili iyo merisle oo dacwo ah way leeyihiin dadkan hawsha ee wadan odayaasha waa qalad hay-adihi noo waa yaabay markaan sii raacnay dadkii digil iyo merisle waa dad dalaaley u ah iyo oolayaal ka shaqaysa xerooyinka qaxootiga adiga waxaan kaloo kuusii raacinayaa dadka aad dhihowsa xerooyinka ku xaraysan yihiin waxaa loo isticmaalaa community waa dad laga ganacsada waay waxaa looga ganacsadaa gaari waxaa la keenaa raashin ku raran yahay oo laga soo qaaday hay-ad waa la dhulkaa loo fidinaya hay-addaa la keenaya video laga duubaa way ku kor fadhiisanayaan markay hay-adda ka tagto ayaa in laga qaado meeshii shan looro bur la siin lahaa qofka hal loor buraa la siinaya asoo shan qof ee afarta la qaadana dakaaraha la geenaya dad Eh, sultan waxay noo sheegtay in dadka xerooyinka ku jira ay yihiin dad laga ganacsado marka dadkan aad sheegayso oo laga ganacsado dadka hor boodaya oo mas-uulka ka ah oo hawshan eh, fududaynaya waa dadkay ma dad degli mirsla mise waa soomaalida kale ka samaynayana waxaa dalaalay ka ah digli mirifle waxaa u qaadimaya digli mirifle waxaa ka shaqaynaya digli mirifle dadka xataa dadka xerooyinka ka wacaya oo degmooyinka iyo tuulooyinka ka wacaya oo keenaya waa digli mirifle En, arrintan aad ka hadlayso waa arrin en, aad u xanuun badan ma wax lagaaga sheekeeya mise wax indhaha ku arag ma aha wax leega sheekeeyey laba kun saddex tobankii afar iyo tobankii laba iyo tobankii research aan ka sameynay ayaan cadaymahaas ku aragnay dhan kastana u sameynay En, sultan kolley eh, arrimaha aad ka hadlayso waa masiibo en, en, en, en, bulshad aad u badan en, oo reer koonfur galbeed haysato marka dadkan yaa laga sugaya inay xoreeyaan oo ay ka saaraan xerooyinka ay ku jiraan dib nagu celiyaan mataqaana en, meelihii ay ka yimaadeen dadkii dadkaas xoreyn lahaa deegaanka ku celin lahaa diin lahaa waa dadka xildhibaanada maanta lix iyo lixdan iyo kowga ah waa dadka meesha maamulka systemka federaalka ku jira waa dadka odayaasha dhaqanka ani aan ka mid ahay haddaad fiirisidna dad hadda u soo jeeda dadkan inay xoreeyaan maaha xildhibaan kasta meeshaa la geeyey maalintii la geeyey iloobay dadku u matalo maalintuu bixi rabo dadka xasuustaa calooshooda u shaqaystaa cid ay matalaan ama cid ay wakiilka yihiin boqolkiiba sideetan labaatanka meesha joogtana waa labaatan gacanku gabash ku jeeda En, weli ma dowladdan federaalka cusub ma kala fadhiisateen n g o yada ma kala hadasheen qolooyinka lacagta siinay naftirkooda in mataqaana dadkan xoog lagu haysto En, ah, horta waxaan kuu sheegayaa wadanka in ah, waxa isbedelaa socda En, ah, xukuumadda hadda jirto madaxweynaha hadda koonfur galbeed waxaas waan kala hadal uu yahay xukuumadda hadda jirtana warbixin waa laga siiyey madaxweynaha federaalka warbixin buuxda wuu ka qabaa waan ka siinay Ah, hay-adaha waan la fadhiisanay safaarad aanan warbixintaas geynin ma jirto aad aanan geynin male waxaana sidaan annaga meeshaas u tagnay oo howlahaas researchii laba kun labaiyo tobankii saddex tobankaan sameynay ilaa iyo toddobaatan iyo laba NGOs international NGO local NGO black east la geliyey qaar kalena way ku socotaa laakiinse waxa wax kasta ka weyn dadka hogaanka diglimrifo siyaasiyiintu ah dadka matala kaasatan xildhibaanada ah ayaa meeshaas galay sababtoo ah acceska ay leeyihiin dadka qaarkood ma laha meelahay ka hadli karaan dadka qaarkood kama hadli karaan laakiin xildhibaanka hadduuba asi n u leeya asi n u wato marka dadka u sheegaa taas horta issue meesha taagan laakiinse wiilkeenow dadka xerooyinka ku jiro waa dad maalinta qiyaamo laysweydiin doono annaga waa dadaalay inta tabarteena nafteenan riski u gelinay wax badanaan samaynay wax badanan u qabanay suldaan waxgaradka reer digil inta badan waxa ay sheegaan in sadbufsi badan ay sameeyaan siyaasiyiinta ugu muga weyn beelaha mirifle ayadoo sida siday doonaan u qaybiya kuraasta golaha wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo weliba safiiro iyo qunsul wax walba soo baxa marka arrimahaasi maadaama adiga aad kamid tahay odayaasha digil ma idin muuqdaan waxa u muuqda mataqana waxgaradka digil wallaahi way noo muuqdaan si fiican bayna noogu muuqdaan waana ka hadalnay wax hadda keliya ma ahe waxaan ka hadlaynay waaye toddoba sano kasoo dhaaf toddobadaas sano ilaa iyo tobankaa sano waxaan isla ognahay n muddo dhowr iyo toban sano ka hor xataa inaan adiga iyo dad badan aan ka wada hadlayna arrimahan n waxaa horta dulmigu ka bilowday shirkii carta ayuu dulmiga kasoo bilowday dulmiga meesha kasoo bilowda ayaa ilaa hadda taagan laakiin ishiga u weyn baa waxay tahay odayaasha dhaqanka oo digli mirifle kaastan reer mirifle keralaasi waa odayaal aaminsan xuquuqda siday tahay in loo kala qaybsado mar kastana ku ixtiraamo digli xuquuqdiisa inaan lagu xadgudbanin shacab weynaha waxay ku leeyihiin mudnaanta koowaad reer mirifle waxay siiyaan digli bay siiyaan laakiin dad shaksiyaad kooban oo siyaasiyiin oo horboodaya siyaasada digli mirifle magaca digli mirifle ku horboodaya ayaa dadka dulminaya haddana waxaa la yaab leh la yaab leh waxaa dhacday markii carta laga yimid waxaa jirta wasiirka eega waxaa weligood qaadin jira dowladda federaalka digl baa qaadin jiray iyo ra-isul wasaare ku-xigeen waa la yimid madaxweynihii hore shariif xasan sheekh aadan ayaa wuxuu qiirkii maaliyadda isku qaatay iyo maaragtay iyo xukuumadda eegaasaa qaatay gudoomiyii baarlamaan shaadmadow ahaa waa lasoo maray shariif xasan aa gudoomiyii baarlamaan noqday bahash meeshun baa laga markay dhacday guddoomiye baarlamaan oo haddana jawaari noqday ayaa uu yimid wasiirka eega reer mariflu siiyey annaga digil annagoo ah waa u tagnay waan la fadhiisanay waxaan dhi waana kuu baahannahay jawaari wuxuu awoodi waayey in reer digil uu hor fadhiiso qanciyo odayaashaba dhaqanka uu awoodi waayey markaan aragnay inuu u bareeray uuna ka gabanayo reer digil uusan diyaar u ahayn inuu qanciyo waa ka gaabsanay ammaana waan siinay qofkii digil oo dana shaksiyaad gaar ugu tagay waa gaarayhay laakiin guud ahaan markaan aragnay waxaan go-aan ku gaarnay in wakti uu leeyahay jawaari bini aadan waayo wakti buu leeyahay maamulku yimid maamulkana wakti uu leeyahay ka baxaya hadduu nolol ilaahay ku gaarsiiyo wuu ka baxayaa miri ilan forever ma fadhinayo haddii tii alla imaatan waan arkeen laakiin maadaama ninkan uu soo bareeray kursiga digil inuu qaato awood qaybsigii uu nagu dulmiyey asi ilaahiisa meeshuu marina waan aragnay waana u jeednaa waxaa kuu soo haray xukuumaddii farmaajo markuu ra-isul wasaaraha ahaa maxamed mursal wuxuu sameeyey inuu u tegey oo farmaajo ku yiri markhaati bay leedahay reer digil ku yiri mudane ra-isul wasaare digil ayaa waxaa leh wasiirka ee hadduu ra-isul wasaare ku-xigeen ku jirana oo reer digil la siiyo digil marfursiin ayaga xaqule dadkan waa la dulmiya xuquuqdooda hala siiyo dad markhaati bay leedahay oo xildhibaana markaas ahaa waxaase la yaab leh aan ogolaan weyne ani saaxiib ana maxamed mursal nin ixtiraam leh karaamo leh waay waxaan aaminsanaa dadka inuu yahay cadaaladda hogaanka cadaaladda samaynaya aan aaminsanaa wuu yimid guddoomiye baarlamaan buu noqday saddex wasiir saddex wasiir ku-xigeen saddex wasiir dowle wasiirka eega reer mariflo isugu daray xataa garashada fiiri xataa qofka walaalkaaga hadaa dulminaysid ilaa xag laguma dulmiyo waxyaale waxaa jiro xataa damiirka diidaay awood qaybsiga digli marifla lagu soo qaado lama dhihin marifla keliya lama dhihin waxay ahayd wuxuu sameeyey laba wasiir iyo laba wasiir ku-xigeen usoo reebay digli kastoo baxa laba safiiraa lasoo qaada digli marifla dooday awood qaybsiga ka hadleen laba safiir baa lasoo siiyey labadii safiir reer mariflu siiyey kasoo bax haddana waxaa la yaab leh aan la yaabanahay oo in laisweydi u baahan waxaan ognahay hadda tusaale ahaan aniga saaxiibna waa laahay dadaa ixtiraam waayo wasiiradeyda fawziya iyo dad karko laba qof oo eelaha waay labada wasiir waa gol wasiir iskula jiraan war minaha heer intee la eg ayaa la dulmin karaa reer digil hal arin annaga odayaasha dhaqanka hoos baan ka xariirnay digil iyo mirifle gorgortan maana jirin waxaan niri wadajirka digil iyo mirifle muqadas waaye taas gorgortan ma laha waa lama taabtaan dad shaksiyaad oo dana khaas wata ama kis yar afar sano laba sano awood awood helay ku tarkifalaya awoodda uma dulminayna jiritaanka digil iyo mirifle taas marka waxaa la rabaa garaadkooda inuu shaqeeyo waxaan rajaynayaa inuu akhliga saliim ka shaqeeyo digil dabaal ma aha digil aqoon baa ilaahay siiyey dhaqaalaa ilaahay siiyey dhul baa ilaahay siiyey laakiinse ixtiraam iyo respect iyo karaama ay wuxuu ahayn reer marifle jiritaankan waa muqadis laakiin waxaa la rabaa akhligaas inuu shaqeeyo laakiin dad garaadkiisa hooseeya dad isdhahaya wakti yar baa awoodda haysta ku takrifal taas waa waxaan shaqayn karin suldan waxaa noo sheegtay in arintan ay waxgaradka reer diliil ay arkeen idinka odayaashiin inaad mar hore aragteen dhibaatooyin kala gedisan oo mataqaanaa jawaari iyo mursal ilaa shariif xasan ilaa iyo aadamadoob ayaad kasoo hadashay reerkan mataqaanaa intaas dhib sameynayey waxay leeyihiin oday dhaqmeeday leeyihiin waxay leeyihiin mataqaanaa salaadiin ay leeyihiin marka ma is leedahay qof intaas khalad soo sameeyey salaadiintooda naftooda raali oga yihin n horta odayaasha dhaqanka digil midafle kaasatan reer midafle waxa waaye dad horta karaama ilaahay siiyo waaye ixtiraam mudan respectana leh aniga muddo todoba sanaan odayaasha isla joogna hadda odayaasha reer midafle wax alla wixii miiska la keena xataa hadduu shir dhacayo ama haddii wax dhacayaan uusan reer digil meesha fadhin waxay kuleeyihiin shirkan looma dhama walaalaheen walaalaheen digil oo maqanna ma shireen waa inaan sugtaa waxaan hubaa in odayaashaas dhaqanka reer midafle aysan raalli ka ahayn siyaasiyiinta waxay samaynayaan taageeraynin aysan marnabana suboorti garaynin ayna ku xun yihiin
dugsiga hoose dhexe ee kaafiye academy kasne hadalka fadhigahanku kani kaafi academy majadku kaafiye kun ikow mara aqoon kuwa kaafiya koowaad fasal bilaawshay dugsiga hoose kaamilshaya kuwa kaafiya yeedokin keesanta barashada dugsiga dhaxa ufow ikedin waljarow kasankaakii koodi kasiranka hooshow ilankii dhisow aas-aasa qoday ilmalan bardowna ilifaa ku bilaaway akhyaari ogtiina intii dugsiga hoose dhexe kaafiye academy lakufuri arlaadun baydhabo ar cabdulle waran fiican walaal maxay tahay carruurtan agtaada buuxda aaway iskuulkii afar sano iyo dheeraad bay dhiganayeen iskuul aqoontoodana ma dhaafsanaa iigu soo celi iyo casharkan ma soo marin anna waan ku khasaaray qarash carruurta ma lahan cilada ee waa iskuullada ka dooda fasarada kurbaha ku dhaaftee kaalay dugsiga hoose dhexe ee kaafiye academy iskuul kuwii horaan ilaawina kaafirka muxuu yahay dugsiga hoose dhexe ee kaafiye academy mayb waa in badan iskoolkii arnaadun lakatawinaayay ujeesheenu u siiyey waayahay dhegeystayaal qeyboga dambe barnaamijka kulanku warsaya sadeerne waliba wadsanka ahmiin faylan magaalada kismaayo waliba lagata furay tababar ku saabsan difaacowka shacabka konola maamulka jubbaland iyo saasoo kale sidii inta badan lagu qayb qaadan lahay difaacowka shacabka guud ee deegaanadaasi barnaamijka waliba ku qayb galay aqoonyahano iyo saasoo kale siyaasiyiin ku jeeda deegaanada maamulka jubbaland haddaba unkureentii qaar ku mid ah dadka ku qayb galay oo meelasay ku wada lahay la dhuwansada
social contractiga iyo hawshan baryahan socotay noo bilaabatay uu waday danta uu ka leeyahay iyo sida ay taariikhda u tahay iyo waxaana laga rabo iyo arrinta amniga uu sheegay oo qodobka koowaada marka gaalaadka iyo afdhaqanka wuxuu ku fasiray horaan waxa la dhaho bulshada heshiiska bulshada heshiis bulshadeed bulsho maxaa la dhahaa jirib iyo qanqa wax kasoo bilaaba ama ma garanahay ma dhaman karo heshiis maxaa la dhahaa bulsho maxaa la dhahaa see ku imaataa waxaasoo dhan wax oo cilmi weya aan gaari karin maxaana laga rabaa muxuu rabaa waxaa weeye inaan yeelanno waxa la dhaho wacad inaan ku marro oo aan isku aamino shirku markuu dhammaado oon doodno waxaan ahay oday dhaqameed waxaan khibrad u leeyahay khalafaadka dadka hadday isqoomaan sida la isugu keeno iyo sida looga hortago khalafaadka soo socdo khalafaadka ee waxyaalaha lagu xalliyo maxaa ka mid ah kow markaad khalafaad xallin waa inaad dawlad haysataa dadka ay ka baqahayaan oo qoladii diido inay nabad qaadato wax lagu cabsiiyo waa inuu jiro waxaa laba ka ah dadka inay diin leeyihiin oo culummada ay wacdisa hadda waxaa fiicnayd barlaamis dheer oo nin badan dhegaysanno oo xadiiska rasuulka iyo aayadaha qur-aanka ah in dadka loo sheego maxaa yeelay dib u hesiishiinta waxaa ugu wanaagsan inaad ilaahay la kaashato marka waxaa heshiisiinta ka mid ah oday dhaqameedka aqoonta uu leeyahay odaygaa waa oday caynkee marka waa inuu yahay oday iyo dhaqanka soomaalida ka sahayo waa oday cidda dhexdeeda laga xurmeeyo maxaa yeele mid qaaqale eh oo waxaa jira dhaqanka soomaalidana buug intuu ka akristay waxbaan ku takhasusay ku dhahahay waxay xidhiidla lahaayeen xilligii faranceed waxaa ku xigay griigii baa ku xigay griigii bay waxay la lahaayeen xidhiid detail ooma gelayno waxay la lahaayeen xidhiir roomaanka wadanku magacyo fara badan buu soo maray waxaa la dhihi jiray burunti sanadaa idiin sheegay waxaa la dhihi jiray wadankii dhagayaraha waxaa la dhihi jiray wadankii udgoonaa waxaa la dhihi jiray wadankii ilaahyada waxaa la dhihi jiray berberi waxaa la dhihi jiray bilaad alcajam waxaa la dhihi jiray azaniya waxaa la dhihi jiray zinji mogta kadib wuxuu noqday soomaali mogta marka intaasoo magac la soo falgalay oo soo socday oo midaba taariikh uu leeyahay meeluu ka bilowdo meeluu ku dhamaada leeyahay marka wadankan waa wadan taariikh leh dad taariikhlaad ka soo jeedaan intaas waad ku midaysan tihiin marka waa inaad difaacataan mogta waxa naga dhexeeyo oo annaga aan difaaci karo oo aan wadaagno waa af waa kaan ku hadlayna hadda waa kaan hadda isku fahmayno waa ka adduunyadu ay qabto haddaad afkaaga adi wax ku qorato inay taariikhdaada diiwaan gashay marka afkaas baa naga dhexeeyo cimrigiisa wuxuu jiraa ugu yaraan toddoba kun iyo shan boqoloo sano ugu yaraan ilaa toddoba kun iyo shan boqoloo sano afkaas annaga aan ku hadlayno waxaa la dhahaa kuushid kuushid ama kuushitis baa la dhahaa afkaas waxaa laga hadlaa geeska africa oo dhan afkaas waxaa nala wadaaga oo aan kala baxbaxsannahay afartan iyo saddex afartan iyo afar dab waxaa ka mid a oromada waxaa ka mid a reendilaha waxaa ka mid a dadkan la dhaho boonida waxaa ka mid a beejada waxaa ka mid a cafarta waxaa ka mid a saaxo marka dad aad iyo aad u fara badan ilaa masar laga soo bilaabay ilaa lagu taga tanzania waxaa jira dadkaas afafkoodu wuxuu leeyahay waa kala duwan yahay laakiin afka waxaa laga eegaa xididka meesha uu ka imaanayo waa laga eegaa waxaa kaloo laga eegaa si u dhismo oo juhilku ay u dhismaan dadka carabiga yaqaanida ficilka iyo faacilka iyo mafcuulihiga iyo sisu rakiban yahay marka rakibka oo tarkiibtaas way wadaagaan wixii aan la kala amaahanin weliba gaar ahaan maxaa waay waxaa la kala amaa waxaa la kala amaahdo waxaa waxaa waaye dee mikrofon iyo buug iyo telefoon iyo saacad iyo shaati waxaasoo dhan anaga magi waxaas dadkii lahaa oo noo keeneen magaceeda ku qaadanin laakiin markaad midabka ka hadlayso gaduud caddaan madow aad ka hadlayso lagulama wadaago markaad geedaha magacooda ka hadlayso lagulama wadaago markii waxyaabaha aan dalkaaga laga helo oo aan dalalka kale aan laga helin aad aduu magac erebixin aad u bixiso oo aad leedahay lagulama wadaago marka meeshaasaa laga eegaa magacyada xididadooda yaa laga eegaa mogta
ducaysane subermarket subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefa leh dadaal iyo horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarket ka ducaysane safu welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarket ka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal deegma deerama leh haku daldalo wali dantiyo ka haysa ducaysane subermarket sifidiis haata walle suuq bay dhowmayka sheegna subermarket ka ducaysane suul isalada lahambuuyi walse laha ka koobo kormee agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilow waysiin kormare barfuun bariime ee bidhaantiyo shaldugun badinkii biflikasiyona bilowgudaantiyo arabtiis lambogow saabuun ishaamba uunso asri eh
waayahay dhegeystayaal qayb ka dambe ee barnaamijka kulanku warsan ee ku guda jirna waliba awooda siinkalaha kheeraya hamiin faylan agaasimaha guud ee nadaafada gobolka banaadir iyo waliba hoose shacabka gobolka banaadir sonkamaad nagaya ee sida faylan yon qeyb ka ahda ayanga nadaafada gobolka banaadir walibana agaasimaha hoose sheegay iniyo weli doonanga inti iyo hasaaranga bilicda gobolka banaadir iyo saasoo kale magaalada muqdisho
marka koowaad iyo mar labaad allah mahad iska leh barnaamijkani waa barnaamijkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo uu ku soo saaray baaqii ahaa isxilqaan sida hadda boorka ugu jeedidba waa isxilqaan waana hooshii isxilqaan annagu haddaan nahay reer holodaag mar walba waa u taagannahay isxilqaan waa u taagannahay habeen iyo maalin shaqada aan caawa haynana waa shaqo ka mid ah shaqooyinka aan soo qaban jirnay oo hadday noqoto maalinle ama hadday noqoto habeennimo oo aan ku qaban jirnay isxilqaan iyo awaamirtii oo uu soo mataqaana nagu soo rogay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudan injineer yariisow oo runtii ah inay ka go'an tahay caasimaddaani inay noqoto caasimad ka nadiif ah annagu haddaan nahay ka maamul ahaan ama holudaag waxaan diyaar u nahay oo aan soo gaarsiinaynaa oo baaq dheer aan ku leenahay mudana gudoomiyaha marka iyo waan qaadanay amar waa qaadasho horena waa u qaadanay haddana waa qaadanay waxaan u nahay diyaar saacaddaani waxaan u taagannahay hooshii aad nagu amartaan anagu u taagannahay xilligaani hadda aan hadlayno waxaa shaqada gacanta ku haysa ujeedaanba waxaa taagan baalayaashii iyo gawaaridii iyo waxaa taagan madaaliyaasha waxaa hoosha gacanta ku haya madaaliyaasha degmada oo runtii aan dhihi karno ayaga la'aantood degmada howladaag wax u qabsoomi lahaa ma lahan
ujeedku waa in howlwadaag la nadiifiyo shaqaalihii aad diiwaan geliday ee degmadanay xaqa u heshay iyo shacabkeedii isxilqaan ku shaqaynaya gudoomiya waa sharaf iyo nadaafad magaaladan iyo bilic iyo horumar caasimadda u soo hoyatay waaye waxaan u mahad celinayaa agaasimaha guud ee howlaha guud oo shaqadan isla-aantiisa isa qabsoomaynin agaasimaha guud ee arrimaha bulshada oo aan maanta isku ballansanay iskuna dhaarsannay inaan ku tusno sagaashan cisho gudahood xamar oo isbeddel ku dhacay xamar oo nadiif ah xamar oo dhala ah waxaan ku faraxsannahay caawa in aan arki karno wixii laga qabtay isgooska bakaaraha intuu dhexaysa muxuu ahaa isgooska aadan cadde habeen walba waddada wadnaha waddada soddonka jidka warshadaha waxay noqon doontaa meel u kooban ma noqon doonta ama meel keliya in ama meel keliya in laga shaqeeya laakiin magaalada muqdisho in la gaarsiiya nadaafadda saa la socotaan dhismaha waddooyinka waxaa garab socda bilicso celintooda iyo ka shaqayntooda iyo meyntayngarayntooda waxa kale dowladdaas sida hadda agaasimaha ka maqasheenba interloogyada xaafadda la saaraa guri walba asagaa la rabaa inuu isku tashto waxaa soo bixi doonto bilicsan oo from laamiga ilaata gurigaaga ah
salaakadii mudan gudoomiye dadkan aad arkaysa xilligan ay taagan yihiin waxay u taagan yihiin inay ka shaqeeyaan afar qayb oo kale ah horumarinta deegaanka bulshada amni soo celinta amniga soo celinta nadaafadda nalaynta degmada guud ahaan iyo ka shaqaynta iyo la shaqaynta maamulka degmada iyo ciidamada marka waxaan rabaa hortaada inaan u mahad noqo hooyooyinka madaalayaasha magacooda aad adiga bixisay
war waako war waako bulkay horumar waako wali luweydiyahay luwaysinaay werdigadii hay waano waa ka dhagare imboma erna dhatiyo wangaar humboodiye saslati waato walla sheegi walla aragya korona baar rasturantii albeder kooya wala la sheegi araga walaakiin ayn sheegtana wangaal oo may ee i wangaal oo suuse eh wali adafadaasa waa ka hatanay barii i
waxaa yahay dhegeystayaal guud ahaan waliba intaa kaaf meere barnaamijka kulanka warsan oo unumada siinkoya idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhaba barnaamijka kule baa saaray waan siina darasiya akheeraya anoo Abdirashiid Axmed Ibrahim Abdirashiid Rashkaboy dhanka farsamada madax ku dirta waliba waxa uu yahay saaxiibkayga Maxamuud Ali Abdullaahi inta barnaamijka barnaamij lama dareedan kulmaana waa Abdirashiid Rashkaboy oo siinka taboo dhegeystayaal sidaas iyo amiin nabadaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh